bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiha dalsanay muqdisho qodobada saaka aan idiin heynana waxaa ka mid ah qaraxyo ismiidaamin ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo saakay ka dhacay degmada maxaase ee gobolka hiiraan guddoomiyihii hore ee doorashooyinka puntland oo eedeyn culus u jeediyey madaxweynaha maamulkaasi puntland weftii uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya oo gaaray magaalada abuudaba ee xarunta waddankaasi taliyaha cusub ee ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka gobolka mudug oo dugniin culus u jeediyey bulshada halkaasi degan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan saguutin ah la qaatay kulan saguutin ah la qaatay safiir mutaxilidkiisu idlaaday iyo caro ka dhalatay wasiir israa'iili ah oo booqday masjidka al aqsa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trii g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trii g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan waa arbaco taariikhda waxay ku beegan tahay afarta bisha koowaad januari sanada waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana waxaad u diyaargaroodaan iyagiyo faahfaahsan aynu ku bilownay qaraxyo ismiidaamin ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa saakay ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay tiro kalena ay kusoo dhaawacmeen laba qarax ama ay ku dhaawacmeen laba qarax oo ismiidaamin ahaa oo ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan mid ka mid ah qaraxyadan ayaa lala eegtay guriga uu maxaas kaga degan yahay xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya halka kan kalena uu ka dhacay guriga guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane muumin maxamed xalane ayaa v o e da u sheegay weeraradan inay ahaayeen kuwa argagixiso isagoo intaasi ku daray in hay-adaha amniga iyo kuwa gurmadka degdega ah ay yimaadeen goobaha ay wax ka dhaceen ama qaraxyadaasi ay ka dhaceen ilaa iyo hadda ma sheegin mas-uuliyadda weerarka hase yeeshee inta badan weerarada noocan oo kale ah oo ka dhaca soomaaliya ama ilaadii gudaha dalka waxaa sheegta dagaalamayaasha al-shabaab mas-uuliyaddooda maxaas ayaa ka mid ahayd degmooyinkii ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee birihii lasoo dhaafay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab iyadoo sagaali tobankii nofembar uu sidoo kale booqasho halkaasi ku tegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isaga oo ballan qaaday in maxaas ay noqon doonto meelaha ugu ama meelaha ugu horeeya ee mashaariicda horumarideed laga fulin doono wixii wararkii dheeraad ah ee kasoo baxa warkan waxaad ku dhegeysan doontaan weeraradaasi qaraxyada sidoo kale sababay dhimashadii dhaawaca waxaad ku dhegeysan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeeda kale ee soo aadan dhinaca kalena guddoomiyihii hore ee doorashooyinka maamulka puntland ayaa eedeyn u jeediyey madaxweynaha maamulkaasi siciid cabdulaahi deni guddoomiyihii hore ee doorashooyinka maamulka puntland guleyd saalax ayaa waxa uu eedeyn u jeediyey madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni isaga uu ku eedeeyey in madaxweynuhu uu doonayo inuu inuu doorashooyinka halkaas ku qabanayo uu u sameeyo sidii sidii uu madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu doonayay in doorashooyinka dalka uu ku boobo eedeynta ayaana waxaa ka mid ahaa uu u jeediyey madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni guddoomiyihii hore ee doorashooyinka puntland guleed saalax teknikada madaxweynuhu uu sanduuqyada ku wado midda kale waxaa la rabaa marka wax la sheego in la analyse galeeyo oo la jeexjeexo madaxweynuhu hal sano u xirtay barnaamijkii dadkii la doortayba u diiday inay shaqada qabtaan maxkamadihiibu ku sii waayay wuxuu ka shaqaynayay damaciisa iyo danihiisa xamarku ka shaqaynaya kursigiisa oo maanta markuu xamar u soo biilqaaday oo uu ku soo dhacay wuxuu rabaa haddana waa damaciisii haddana horena uu sheegay waxa waxa akhrinaya waa damaca odaga oo runtii aan xad ka lahayn oo aan xeer iyo nidaam midna aan ku soconayn marka hadday wax khaldamaan wax dhacaan mas-uuliyadda waxaa iskale madaxweynaha cidda teknikada iyo hubka iyo xoogga iyo maaragtay wax ku wadaayo waa isaga anaga waxaan rabnaa waa baaqnay waxaan idhi doorasho qof iyo codab qofna kama soo jeedo laakiin waxaan rabnaa doorasho nidaam saxa oo xalaala maxaan madaxweynaha isku isku isku mandhaafnay waxaan diidayaa dee sheekadu ma dheeraatee madaxweyne waxaan isku agaroobayna anagu doorashadii qaxo sidii loo maamulayay weli waa ka gaabsado waxaan wax badan aniga isagaa dhex maray marba inaan media ka sheego laakiin madaxweynuhu wuxuu rabay doorasho uu boobo annana waxaanu diidnay doorasho uu boobo halkaasa ka bilaabnay hadda waxa uu rabaana waa doorasho isaga ku filan shaatigiisa la eg inuu ka shaqeeyo hadday wax ka timaado marka isaga iskala mas-uuliyad iyo xukuumaddiisa ilaah baa yaqaan فيري واحد كان واحد مستقطع واحد مستقطع و و وكسوري بس طبعا لما يقولوا منو يدي محاضر في البروسيس ما كان حمل هذه زي رجوا خلص انا المفروض دفته ودي الفراس هنا فريستار في الغيان محي محكمة دو محل محكمة الآن وحي حصروا منو يدي maxaa barnaamijkan loo xanilay oo annagu markaanu shaqada qabanay dhaqo iyo qabanay hal sanaanu soo waxay ahayd oktoobar laba kun iyo laba iyo labaatan shaqada inaan dhamaystirno muxuu madaxweynuhu qabiilka ugu xiray hala weydiiye marka haddii ay tahay ikaadulaas haddii ay tahay marka madaxweynuhu maalinta uu rabana suu doona inuu yeelo maalinta uu rabana inuu suu doona u xirto hadda waxaas waa dabiciisa maaha maaha nidaam iyo iyo sharci maaha
dhinaca kalena wafdi uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa gaaray magaalada abuudabayo ee xarunta wadankaasi wafdi uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur oo casuumaad rasmi ah ka helay dowladda imaaraadka carabta ayaa gaaray magaalada abuudabay ee xarunta wadanka imaaraadka carabta wasiirka iyo wafdigiisa ayaa si diiran waxaa loogu soo dhaweeyey duway waxaana garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda difaaca imaaraadka wasiirka ayaa kulamo la qaadan doona qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sare ee dalkaasi oo uu ka mid yahay dhigiisa imaaraadka iyaga oo ka wada hadli doona xoojinta iskaashiga ka dhexeeya labada dowladood dhinaca kalena haddii aan eegno taliyaha ciidanka ilaalada deegaanka gobolka nabadgelyada wadooyinka gobolka mudug ayaa digniin culus soo saaray waxaana uu digniintaasi u jeediyey bulshada halkaasi ku dhaqan harkan waxaa noo soo diray horiyeene xasan baashi
taliyaha cusub ee ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka puntland ee gobolka mudug cawil maxamed cigaal ayaa digniin ka soo saaray baabuurta bilaa taarikada ah iyo darawalada sida khaldan ugu socda suuqa iyo goobaha mashquulka badan waxaayna maanta ciidamadu bilaabeen howlgallo looga shaqaynayo nabadgelyada wadooyinka iyo wacyigelinta bulshada taagannahay waa bartamaha weyn waa magaalada gaalkacyo waa barxaddii weynayd oo jaamka ahayd waa halkaan taagan waa ciidanka taraafikada ciidankaasi waxa weeye waa ciidan loo diyaariyey nabadgelyada wadooyinka iyo ilaalinta shacabka waa ujeedaan hadda saaka waxay gudanayaan waajibaadkoodii shaqo waa ujeedaan meeshii jaamka ahayd hadda waxa weye shaqadii waa bilaabeen dal xoog leh ku socotaa insha allah waxaan rabnaa inaan laba jibbaarno sidaan hadda horay ugu degnayba waxaan hadda isha ku haynaa gaadiidka bilaa taargada ah iyo gaadiidka meelaha xun dhiganaya oo aan nadaam salayn oo iska dhiganaya laamiga dhexdiisa iyo dadka raba inay ku ganacsadaan waddada laamiga intaasaanu hadda gacanta ku haynaa dad badan baa xirxiran kuwana hadda waa maaragtay ciidanku waa ku hawlan yihiin waxaan uga degaynaa dadweynaha oo ku celcelinayna qof walbow gaarigaaga ka taxadar dhiga meel ku habboon una soco si nadaamsan oo waddadu sharcigu ogol yahay waddadu magaalada gudaheeda qaabka loo socdo iyo bannaanka markaa uga baxsan tahay isma leh waxa weye gaarigu waa inuu xawaaraha dhibo markuu magaalada dhexdeeda marayo nadaam loo socdaa jira nin kastoo darawala waa u dignaa digniin baan siinaynaa in dadweynaha iyo waxa weeye magaalada si habsamila loo socdo gaari walbana la ilaaliyo meesha la dhigayo ciddii dhigta laamiga iyo isku socodka dadweynaha ciddii jidgooyo u dhigata oo gaari ku goysa tilaabo sharciga waafaqsan baan ka qaadaynaa waa xiraynaa ganaxa baan u jaraynaa hadduu u hogaansami waayena waxa weye xabsi baan dhigaynaa waxaan u sheegayaa baabuurta gaadileyga oo caadaystay waddada inay dhigtaan baan digniin u diraya mar koobaad baan u diray waa naadinay gaarigaan qaadinay waa wacyigelinay ninkii dhagaha ka furaysta hadda asagaa ka shallaayi doona xarig saddex bilood oo xariga iyo ganaaxa ganacsatada gobolka ka mida waxaan ku faraxsannahay sida taraafigu u shaqaynayso taliyaha cusub hadda loo magacaabay cawil maasha allah si wanaagsan buu gobolka uga shaqaynahayaa aad baan ugu faraxsannahay maasha allah shaqadiisana allaha ku garab galo annana waan soo dhowaynaynaa waanan la garab istaagana waanan la shaqaynaynaa dadka bulshada waxaan ku boorinayaa inay la shaqeeyaan taraafikada oo amnigana laga wada shaqeeyo jidkana laga wada shaqeeyo caawilna aad buu u mahadsan yahay ciidan si wanaagsan u tababaran oo akhlaaq leh buu wataa maasha allah shaqaduna si wanaagsan bay u socotaa xasan baashee warbaahinta dalsan
dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulan sagoodin ah u sameeyey safiirka dalka etoobiya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa hoyga madaxtooyada qaranka waxa uu kulan sagoodin ah kula qaatay madaxtooyada ee qaranka danjiraha dowladda etoobiya u fadhiya dalka cabdifataax cabdulaahi xasan oo uu dhammaaday muddo xididkiisa diblomaasiyadeed ee uu ku joogay gudaha soomaaliya madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey danjire cabdifataax doorka uu ka qaatay xiriirka iyo iskaashiga labada dal waxaana uu u rajeeyey mustaqbal wanaagsan dhankiisa danjire cabdifataax cabdulaahi oo madaxweynaha uga mahad celiyey kulankan ayaa tilmaamay sida ugu faraxsan yahay wadashaqeynta iyo wadashaqeynta ay u muujiyeen dowladda iyo shacabka soomaaliyeed inta uu ku guda jiray gudashada waajibaadkiisa diblomaasiyadeed ee loo soo igmaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay sida ay uga go-an tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed inay xoojiyaan xiriirka iyo iskaashiga diblomaasiyadeed oo ay la leeyihiin dalalka caalamka gaar ahaan dalalka gobolka si danaha dadka soomaaliyeed lagu gaaro iskaashi iyo wadaqabsiga ee dalalka kale ee caalamka gudahaan dhegeystayaal warkii subax oo aad kala socoteen raada dalsan muqdisho saaka wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel